إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في مخرج كتابه تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ilaahay ayaa mahadle isuu keenkeenay dugsiga sheekh baraawe ee maanta oo ay taariikhda islaamku tahay koob iyo labaatankii janaadul aakhir kun afar boqol iyo saddex iyo labaatan oo kalena ay tahay soddonkii bishii sideedaad iyo labada kun iyo labada waxaynu maanta ugu talagalay xafladeedan ama ujeedada aynu isugu nimid waxa weeyaan furitaanka sana dugsiyeedka dalka ee labada kun iyo labada ilaa labada kun iyo saddexda iyadoo markaa waxaa la yidhi geedkii yaraanimo dunta loo hagaajaa goolxasooma yeesho ama train the tree while it's young oo labadaba uu micnahoodu yahay in carruurta ama dhalinyaradu inta ay yaryan yihiin lagu dadaalo tarbiyadooda iyo toosintooda akhlaaqdooda sidaa ajrigeed ayaynu ugu talagalnay furitaanka sanadkan in aynu sameyno muxaadaradan cinwaankeedu uu yahay oo sheekh fadiilatu sheekh maxamed cumar dirir uu marti inoogu yahay cinwaankeeduna waxa weeyaan dowru shabaab fi lumma ama dowrka dhalinyarada ee bulshada dhexdeeda maaha runtii muxaadaradii ugu horeysay ee aynu halkan ku qabanno insha allahu tacaala maa noqon doonto muxaadaradii ugu dambeysay waxaa jiri doona muxaadarooyin kaloo badan hadduu ala idhaahdo oonu idin soo gaadhsiin doono iclaankooda marka waxaynu maanta ugu waa xusuusin mudan inaynu isxusuusino maalintii isbuuken dambaysa halkan ee muxaadaradii ugu dambeysay ee uu galo sheekh mustafa xaj ismaaciil haaruun cinwaankeeduna ahaa akhlaaqda ardayga muslimka ah iyadu waxay ahayd xidhitaankii sana dugsiyeedkii hore ee labada kun iyo kow ilaa labada kun iyo labada markaa muxaadaradeena maanta waxaa jiri doonaa su-aalo ay ardayda qaar soo diyaariyeen weydiin doonaana sheekha hadduu ala idhaahdo marka waxaan filayaa inaynu si wanaagsan uga wada faa'idaysan doono sheekhana aynoo bilaabo falaytafadal mashkuura بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu runtii mawduuca u dooranay ah dhalinyarada iyo doorka ay ku yeelanayaan ummadda horumarinteeda waxaynu uga jeednaa ama kelmadeennan aynu ku qaadan doonaa tusaalayaal ku sugan kitaabka qur-aanka ah iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam tusaalayaashaas oo runtii qofka muslimka ahi aanu marnaba ka maarmi karayn xikmadda nusuusta ay يواجه تمردا محتملا في مؤتمر حزب الأمة
xikmadda ay ugu sugan yihiin qur-aanka iyo xadiidka tusaalayaashaas waa in la qaato waxaa kaloo maanta runtii aynu usoo qaadanaynaa tusaalayaasha qur-aanka iyo sunnaha ku sugan ee dhalinyaradu ay leedahay kuwaynu soo qaadanaynaa maanta waa tusaalayaasha dhalinyaradu ay leedahay macnaha shayga namuudaju noqonaya waa namaadij lishabaab min alkitaabi wa sunna oo had iyo jeer ummadaha caalamka ku noolay ama soo maraaba waxay leeyihiin xidigo ay ku daydaan oo ama caqiidaha kaga daydeen ama akhlaaqha kaga daydeen ama dhinacyo kala duwanha kaga daydamo nolosha ka mid ah ciddaynu ku daynaynaa inagu haddayna dadka muslimiinta ah waa arrin waktigan maanta aynoo muhiima siba dhalinyarada u muhiima arrimahan markaan runtii aada kitaabka qur-aanka aada akrido waa waxyaabo ku soo jiidanaya aada iyo aadna qofka muuminkaa inuu daneeyo ay tahay horumarkiisa adduunye aakhirana uu ku sugan yahay ereygaan maanta doonaya inaynu isdul taagno waxa weeyaan ereyga ah al-shabaab oo siyaabo kala duwan nusuusta ugu soo arooraya rag iyo dumar mid kasta ha ahaado kuwaasaynu ka soo qaadanaynaa qisooyinka qur-aanka
iyo axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam waa shabaabkii ama dhalinyaradii oo nusuustu sheegaysa tusaale ku ah xagga iimaanka iyo cibaadada iyo samafalka iyo akhlaaq wanaagga iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo awoodda dadka muslimiinta ay yeelanayaan intaba horumar ku ah intaba tusaale ku ah mid mid baynu markaa usoo qaadan doonaa waktigu intuu inoo saamaxay insha allah marka shabaabka aynu maanta doonaynaa la doonaya inteenan inaynu hormuud ka noqonaa waa shabaabka yeelanaya tusaalaha aynu xusi doono ee qur-aan iyo xadiidba ay tilmaameen waa waa dadkii xidhigaha inoo ahaa ambiyadii iyo awliyadii iyo saalixiintii markaynu kuwa aragno runtii waxaynu ka fursanaynaa inaynu yeelanno nujuum kale ama xidigo kale oo aynu ku dayanno oo ama kuwa ciyaara ama kuwa heesa ama kuwa siyaabo kale warbaahinta reer galbeedka ku muuqda marka aynu runtii inagu nujuumteennan iyo xidigaheennan helno aynu garanno kuwa kale aynu ka maarmaynaa oo aynaan u baahnayn shabaabku ama dhalinyaradu waxay tusaale ku yihiin sida nusuusta ay xusayso caqiidada wanaagsan nebi ibraahim calayhi salaam qur-aanka kariimkaa ilaahay waxa uu ku xusay fi suurati alambiyaa isaga oo rabbi uu tilmaamay inuu ummad dhan waajahay isagoo nin dhalinyaro ah isagoo nin dhalinyaro ah buu ummad dhan waajahay caqiidadiisiibuu hormuud ku yahay wuxuu isu dhigay kii ku hogaamin lahaa caqiidada wanaagsan ummadda iyadoo ummadoo dhami ay dhan ka tahay weliba aabihiina ula socdo haddaad suuradda akrida waxaad arkaysa isagoo jajabiyey sanamyaashii intay ka maqnaayeen markii ay soo noqdeen baa waxay leeyihiin man facala hada biaalihatina ilaahyaasheenni yaa waxaa ku sameeyey dad kaloo laga yaaba inay arkayeen ibraahim ayaa waxay yidhahdeen samicnaa fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahim ninka hawshan fuliyey ee maanta innagoo ummaddan ay naga soo horjeedsaday isagoo caqiidadiisa ku adag waa nin dhalinyaro ah oo la yidhaahdo ibraahim waxay lahaayeen faatuu bihi calaa acyuni nnaasi lacallahum yashhaduun ninkaa hala keeno dadka hortooda waxaa laga yaaba in markhaatiyaalo halakiisii midkaan uga jeedaa waxa weye qur-aanku wuxuu xusayaa erayga ah satan waa nin shaaba wey shabaabkuna waa la yaqaanaa dee kollay markay waalidkooda la joogaan in habrasho badani jirta laakiin nebigani ilaahaysa unbuu tixgelinayaa ilaahaysa ayuu ka baqayaa laakiin dadka wuxuu u bareeray inuu manhajkiisa xaqa ah tirgeliyo waxaynu runtii arki karaynaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu inooga warramay niman socdaa ahaayoo taraa ku jiray waa xadiidku waa saxeex weeya nimankaasi dhibaataa ku timid oo waktigii habeenkuu ku dumay ama ay hooyaasin dooneen bay meel goda galeen dhagax weyn baa kusoo degay oo albaabkoodiibuu ooray albaabkii ay ka bixi lahaayeen oo gabkii ay ku jireen nimankii waxay istusiyeen halkan inaanay ka bixi karayn ilaa mid waliba uu ku baryo camalkiisa saalixa ilaahay uu ku baryo mooyaane waxaynu uga jeednaa nimankaa waxaa ka mid ahaa nin dhalinyaro ah cafwan qisadaas way noo dambaysaa laakiin qisada aynu soo horreysiin lahay waxa weeyaan waa nin dhalinyaro ah oo nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam inuu nin boqorahi barayay sixir si uu dhaxlo nin kale oo isaguna sixir la ahaa oo ka gaboobay qisadiisa waxaa runtii ka warramaysa oo ama mufasiriintuba ay ku xusaan suuradda la yidhaahdo usameydaatibuuj qisat lqulaam ayaa la yidhaahdaa ninkaa dhalinyarada qisadiisu way dheertay laakiin waxaynu kusoo qaaqaabinaynaa ninkan wuxuu sameeyey tadxiya nafsi nafsi huranimo ayuu sameeyey marka waxa uu isu diyaariyey bal inuu isagu tusaale noqdo naftiisana la dilo oo ay ilaahay darti u shahiido laakiin dadku ay muuminiin noqdaan markaynu si kooban u sheegno qisadiisa ninkaasa sixir baa la bari jiray laakiin wuxuu dareemay waxan inaanu ahayn wax wanaagsan wuxuu u tegi jiray nin suufiya oo raahiba wuxuu arkay shaygan cibaadadaah haye iyo ilaahay oo caabudaya inuu arrin wanaagsan maalintii dambe ayaa wuxuu soo maray bahal daabad oo weyn ama bahal weyn oo dariiqii xidhay dhagax buu ku tuuray isagoo ilaahay magaciisa cuskaday sidii baa bahashii ku dhimatay ninkii saaxiibka ahaa sixirka baraya uu hambaliyey wuxuu leeya war arrinkaadu meel weyn buu gaadhee war hore usii wad hore usii wad markii dambe wuxuu bilaabay ninkii karaamaad buu yeeshay markii uu mu'min noqday dabeedna wuxuu daweyn jiray dadka xanuunada laga quusto ay hayaan waxa u yimi ninkii nin boqorka la fadhihi jiraay dhalaa ayaa u yimid wuxuu i waxaan doonayaa dee inu adigan dadka daweynaye in anigana indhihii aad ii soo celiso anigu waxba ma soo celiyo bui laakin ilaahay baa wax soo celiya dadka ku kala caafiya hadaad ilaahay rumayso shardiga aad qaadayso indhahaadi way kusoo noqon doonaa shardigii buu ka yeelay ilaahay buu rumeeyey ilaahayna indhihiisii buu soo celiyay ninkii isagoo soconaya ayaa wuxuu la fadhihi jiray ninka boqorka ah oo uu ku noqday waru adigi indhahaa adigoo indhalaa iga tegee xaggee indhihii kaaga soo baxeen bu wallahi ilaahay baa ii soo celiyey bu oo mailahaan aniga ahayn baad leedahay arrinkan yaa ku baray ninkii waa dabadaa la maroojiyey waa la dhibay ninkii dhalinyarada ahaa buu tusiyey amaba uu sheegay inuu arrinkan dee usoo bandhigay oo uu ku hanuuniyey ninkii dhalinyarada ahaa iyo ninkii suufiga ahaa saddexdoodiiba waa la helay almuhim labadii kale uu dilay laakiin ninkii dhalinyarada ahaa ayuu siyaabo kala duwan doonay ninkan boqorka aha inuu dilo waana ninkaynu uga socono qisadiisa xadiid wuxuu saaray buur dheer niman buuri kaxeeyo buurtaa kasoo tuura nadhaca markay sii marayaan buuri ilaahayow ilaahay ow iga sugow kuwa ilaahayna khaalajiyo iyagii halaagay isagiina soo daayay wuu soo dhaqaajiyo ninkii boqorka ahaa buu kusoo noqdaa wuxuu yihi waar nimankii aan ku raaciye aan idin soo khaalajiya xaggay mareen ilaahay baa iga filaaday oma ilaahaan aniga ahayn baad leedahay qolo kaleu dhiiba wuxuu ihi badda kusoo rida laash bay saareen markay meel dhaxa sii marayaan ew ilaahay igaga filow ilaahaysiisa wuxuu xidhan yahay u garabsanaya iimaankiisa ninkan kaamiloo qajaha jooga qoladiina badii baa liqday isagoo soconayo haddana kusoo noqday ninkii boqorka ahaa wuxuu i si kaloodii dili karaysaa ma jirto laakiin isoo dadkao dhan soo urursa si wada keento leebkan iyo qaarsadan qaar dabeedna si wanaagsan ii toogo markaad istooganaysaa waxaad ku dhawaaqaysaa si aad ii dili karto bismi illaahi warabbi lqulaam ilaahay magaciisii baan ku bilaabay addoonka yar ama ninka dhalinyarada rabbigo sidii buu ninkii yeelay isagoo doonayo ninka dhibay inu iska qaalajiyo leebkiibuu ku qaray dabeetana ninkii dhalinyarada halkiibuu ku dhistay dadkii dhammaantood waxay idhaahdeen aamanaa birabbi lqulaam ninkaa dhalinyarada ah ilaaha abuuray ee rabbigiisa ah ayaa looga rumaynay maadaama ninkii boqorka ahaa ee ilaahnimada sheeganaya u dili kara waayo ilaaha dilay un baan rumaysana waata markaa uu bilaabay inuu dadkii laayo ee godod loo qoday waddada dhexdooda godod looga qoday dad fara badanna lagu shiday qofka idhaahda ilaahay baan rumayntiisii ka noqdayna waa la sii daayaa ka markaa ku adkaystana dadkaasaa lagu ridaa ilaahay baa i qutila asxaabu lukduud annaari daati lwaquud id hum calayha qucuud wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud waa la nacdayda ilahay ui qoladaa dadka qoday ee dadka mu'miniinta halkaa ku cadaabay wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billahi alcasiizi alxamiid inay ilaahay keligii rumeeyeen ayuunbaa dadkaa sidaa loogu dhibay ninkaasi waxaynu ka soconaa fidaayinimada uu sameeyey waxa ay ahayd inuu naftiisii ka door biday ummaddani inay ka baxda halaagka oo dabeetana isaguna sidaa ku sheegayay waa tusaale qur-aanka iyo xadiidkana ku sugan waxaynu arkaynaa walaalayaal qur-aanka kariimkaa markaad qisooyinkiisa akrido suuratu kahfi oo qur-aanka bartankiisa ku jirta shanta qiso ee raayaca ah ee xeesha dheer ee ay ka warramayso ee umuurta iimaanka runtii dhismaha iimaanka qayb weynka ah qisada u horeysa ee cajaa'ibka badan waxa weeye qisatu asxaabi kahf qoladaa dadka galay qisadooda ilahay baa waxau ihi am xasibta ana asxaaba alkahfi waalraqiimi kaanuu min aayaatina cajaba id awa alfityatu ila alkahf faqaluu rabbana aatina min ladunka raxmata wahayi' lana min amrina rashada ma waxaad u malaysa nebi maxamed oo qoladaa godka galay iyo looxii magacyaashoodu ay ku qarnaayeen inay ahaayeen aayaadka ilaahay cajaa'ib kale waa aayaad ilahay oo cajaa'ib aayaad baa lagu tilmaamay layaabne ilahay waxa uu leeyahy id awa alfityatu ila alkahf nimankii dhalinyarada ahaa waktigii ay godka galeen balcus iyagoo ilaahay baryaya ilaahay ow noo door beglay ilaahay ow arrinka iyaga mid debacsan oo aan dhib lahayn ka dhig beglay mar kale ilaahay waxa uu ku celiyay innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda waxayna niman dhalinyaro ah ilaahay bay rumeeyeen hanuunna waanu u kordhinay baa ilahay warabatnaa calaa quluubihim qalbigoodana waanu ku arkay eraygainu uga soconaa waxa wey walaalayaal sida way dheertahay waana akri karaysa oo de inay shabaabku bartaan oo ay ka faa'idaystaan qur-aanka kariimka iyo tafsiirkiisa waa markaynu isxusuusinayno wey marka ereyga uu nafku soo celcelinaya waxa wey lafdu fitya alfitya ma aha fiatun si laxliyaha waa qarin laakiin waa alfitya waa niman dhalinyaro aday hayn baa ilaha weliya nimanka doorkaa qaadanaya ee iimaankoodii oo qalbigooda degay awgeed ummaddoodii ka dhex baxay ee awoodi karay dadkaa dhan ee mujtamacaas jaahiliga ah shirkiga kusugan inay ka dhex baxaan awooday waa niman dhalinyaro baa ilahay leeya waxaa runtii aada akrii karaysaa suuratu saafaat dabeedna waxaad arkaysaa nin dhalinyaro ah oo ilaahay ugu bushaareeyey nabiga la odhan jiray nebi ibraahim isagana magaciisa la odhan jiray ismaaciil waa nebi ismaaciil ayaa qur-aanku uu ka warramay duruufta iyo casharada uu dhigay ee taariikhiga ah walahu dikriyaat fi shacaa'ir atacabudiya markaasa arrinkiisii waxau noqday mid taariikh leh oo xataa cibaadaadkeenna waxyaabo badan oo aynu qabanayno sida odxiyada iyo fidyada iyo hadiga iyo waxyaabahaas oo dhan waxayna xusuusinayaan dhacdadaa taariikhyada layaabka leh nebi ismaaciil qisadiisa fabasharnaahu bigulaamin xaliim falama balaqa macahu sacyi qaala ya bunaya inii araa fi lmanaami anii adbaxuka fandur maada taraa qaala ya abat ifcal maa tuumar satajidnii in shaء allahu min aلsaabiriin falama aslama watallahu liljabiin wanaadaynaahu an ya ibraahim qad sadaqta ru'ya ina kadalika najdi lmuxsiniin nin dhalinyaraadaan lagu bushaaraynay baa ilahaw hulaam waa waktiga uu qofku qaan gaadhay ama uu qaan gaadhay ee gedihiina nuugu yahay ninkaa isaga ah markii uu mudakare aabihii u raacay ayaa nebi ibraahim manaam la tusiyey manaamka ambiyaduna waa waxyo inay rumaystaan wey inuu inankiisa gawraco una sheego sidii buu ku ogeysiiyey inankiisa isagoo la tashanaya waxaa adiga adiyaa badan waalid ilmihiisii kala tashanaya sidii u gawrici lahaa wuxuu doonayaa waalidkani inuu soo gaadhsiiyo darajada uu iimaanka ka gaadhsiisan yahay inuu inankiisana soo gaadhsiiyo inankii laakiin kelmadda uu ku jawaabay baa layaa badnay waxau leeya abat ifcal maa tu'ma satajidnii in sha allahu min asaabiriin aaba shayga ilaahay uu ku farayo fuli buu leeyay marka markaynu uga soconaynaa waxa weeye waxa uu door biday oo rabitaankii naftiisa iyo noloshiisaba uu ka door biday inuu ilaahay adeeco rasuulkiisana adeeco aabihiina adeeco rabbi waxa uu leeyay markay labadoodiiba isdhiibeen oo kana uu ilmihiisii quuray kana uu naftiisii quuray ee ay hadhayn inuu dhegta dhiigga u daro ayaanu u dhawaaqnay manaamkii waad hirgelisay ibraahim o ee ka daaba ilaahay baa yihi fadaynaahu bidibxin cadiim markaasaa shay gawracahoo weyn shay la gawraco weyn baa lagu furtay marka halkaa waxaad ka arki karaysaa runtii shabaabka qiimaha badan iyo sida u tixgelinayo ilaahay amarkiisa waalidkiisana u adeecayo iyadoo ilaahay uu leey ina haadaa lahuwa albalaau lmubiin imtixaan aada iyo aada u weyn baa waxaynu arki karaynaa walaalayaa xagga hablaha markaynu usoo noqono inagoo namaadijkii iyo tusaalayaasha qur-aanka soo qaadanaya hablo waalidkoodii adeecay weliba labadii waalid kii xaqa iyo iimaanka hormuudka ku ahaa bay raaceen iyadoo la ogsoon yahay habluhuna had iyo jeer xagga aabbaha iyo xagga hooyada inay u leexdaan xagga hooyada ama hooyada ay jecel yihiin marka la idhaado keebaad odhanaysa waxaynantu odhanaysa hooyada ama inta badan hooyaday raacdaa laakiin qur-aanku waxa uu ka warramay hablo taariikhdooda la xusay oo nebi nuur calayhi salaam hablihiisii ahaa oo intay ummaddoodii iyo hooyadood ba iskaga tegeen aabahood caqiidadii iyo iimaankii fiicnaa ee ummadda ku hagayay ku adeecay oo ku raacay ilaahay baa waxa uhi faakhrajnaa man kaana fiiha min almu'miniin famaa wajadnaa fiiha gayra baytin min almuslimiin waxaanu ka saarnay magaaladaas saduum la yidhahdo markuu ilaahay halaagayay dadka intii mu'miniinta ahay laakiin waxaa helay baa ilahay wax mu'miniinaba halkaa qoys keliya waa luud qoyskiisa waa isaga iyo hablihiisa waa hablihii u ammaanayu lahaa haaulaai banaati hunna adharu lakum war kuwaas waa hablaha waa hawlahaygi iyaga oo ah hablo wanaagsan oo fiican oo markaa wax lamid aanu jirin walaalayaal taas waxa weeyaan waa shabaabkii iyo dhalinyaradii oo tusaale ku ah xagga iimaanka iyo rusuuqa xagga caqiidada caqiidada fiican ee saabitkaha sugan oo arrintii dadka aynu kaga dayanayno iimaanka aynu kaga dayanayno iyo talxiyada macnaha nafti horanimada qof fii sabiili alxaq waasabri calayh waxaa labaada aynu usoo noqonaynaa shabaab tusaalay ku yihiin xagga cibaadada cibaadada ilahay in la caabudo oo arkaynu u noolnahay runtii qofkuna haddii aanu ilaahay caabudaynin waa qolfoof ilahay baa ka warramay kuwa aan cibaado lahayna waxa wey waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum wain yaquluu tasmac liqawlihim kaanahum khushugun musanada marka aad aragto way kula waawen yihiin oo way kula cadcad yihiin kuwa aan ilaahay caabudayn laakiin waxa aad moodaa baa ilahay uri kaanahum khushugun musanada waa qoryo la tiiriyay oo kale saynu qorqofu leenahay runtii waa taa qofku markaanu ilaahay caabudayn muuqaalkaasu leeyahy qur-aankuna inta badan meyd buu ku tilmaama waxaa runtii xusud mudan ama qofka shaafka ah ee dhalinyarada ah tusaale u ah inuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamaha inuu ilaahay harkiisa u haraynayo toddoba qof toddoba qof buu haraynayaa toddobadaa waxaynu imika la soconaynaa ama wuxuu nebigu ka labaad ka dhigay ka koobaad waa boqorkii caadilka ahaa ee dheeftiisa iyo nafcigiisa uu badnaa ee ummadda xaqa ku hogaaminaya imaam caadi ka labaadna waa shaabu nashaa fii cibaadati illah waa qof dhalinyaro ah dhalinyaro marka la yidhaha rag iyo dumarba oo ilaahay cibaadadiisa ku barbaaray buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay inuu caabudo ayuu ku barbaaray maalin kama tegayo maalin ma samaynayo gogoyskaa maaha ilaahay kolba uma jarayo laakiin ilaahay sida uu uga xidhay buu ku wadaya xidhiirka uu ilaahay la leeyahay mar kula ma kala go-ayo wa shaabu nashaa fii cibaadati illah bal darajada uu qofkaasi gaadhsiisan yahay waxaa lagu xigsiiyey qofkii madaxweynihii muslimiinta ayaa lagu xigsiiyey waayo dee qofku marka uu dhalinyarada yahay dareeno badan buu iska leeyahay shaydaanku in badan buu ka faa'idaysan karaya naftu kolba dh dhan bay u riixaysaa waxaasoo dhan qofku marka uu xakameeyey ee uu awoodu yeeshay inuu naftiisii hakiyo uu mutaystay darajada labaad qur-aanka kariimka haddii aada akrido waxaad arkaysaa iyadoo malaa'igtu ay la hadlayso inan kamid a hablaha muslimaadka ah albanaat alkhaalidaati fi lqur-aan ee taariikhdooda ay waaraysay qur-aanka kariimka ah ku xusan oo cibaadada ilaahay caabudaysay darajo sare ka gaadhay dabeetana ka mid noqotay awliyada karaamada inantaa inaad barataa haddii aad tahay gabadha muslimada ah aada iyo aad bay u muhiim tahay waa runtiisa ay ku xadgudbeen nimanka kiristanka ah ay yidhaahdeen waa maryama maryamo bintu cimraan oo ay yidhaahdeen ilaahnimada ayaa ay qayb ka tahay iyada iyo inankeedii ciise iyo ilaahay saddexdaasa ilaahnimada ka kooban walaa taqulu thalitu halaat saddex buu ilaahay saddexayaa bay idhahday maryamoo sidaa ay ugu xadgudbeen laakiin de inagu aynu ka aaminsannahay inay si addoon ilaahay oo wanaagsanay awliyada ilaahay ka mid ahay ciisena ilaahay u hibeeyey maryam albatuul daahir ahayd oo sina iyagoo xumaana ka badnayd sidaa qur-aanka kariimka ah oo aada uga warramayo inagu saasaynu ka aaminsanay ilaahay baa malaa'igta u diray maryam waid qaalat ilmalaa'ikatu yaa maryam ina allaha asdafaaki wadaharaki wasdafaaki cala nisaai alcaalamiin maryamay baa laleey waa loo yeedhaya ilahay baa ku doortay waana ku nadiifiyey dumarka caalamka o dhan uka uu kaa doortay saa darteed buu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam dumarka o dhan bay ugu fadli badan yaa maryamu umuti lirabbiki wasjudi warkacii maca alraakiciin maryamo waxaa ilaahay u faray inay ilaahay caabudo oo ay u sujuuddo oo ay u rukuucdo sidaa darteed ayaa markii ay taa u hoggaansantay sida qur-aanku wau markhaati ka noqday o ka markhaati furay wa maryama bnata cimraan alatii axsanat farjaha fanasaknaa fiihi min ruuxina wasadaqat bikalimaati rabbiha wa kutubi wa kaanat min alqaanitiin taasaa ilaahay uga maray wa kaanat min alqaanitiin kuwa ilaahay caabudayaba markaasoo dareetana waxay yeelatay karaamaad suurata alcimraan baad ka akri karaysa fataqabalahaa rabbuha biqabuulin xasan wa anbatahaa nabaatan xasana wa kafalaha zakariya kulamaa dakala calayha zakariya almixraab wajada cindaha rizqa qaala yaa maryamu anaa laki hada qaalat huwa min cindi illah ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab zakariya u imanayo mas-uulka ahaa inantaas laamadiyo jeer dumarku ricaaya u baahan yihiin oo inankiiyo inantu isku mid maaha inantu haba qaan gaadha laakiin haddana waalidkeeda ka mas-uula oo dharkeeda iyo uurigeeda iyo ilaalinteeda ilaa uu nin xil qaala guursanayo zakariya ka mas-uulahaa wuu u yimaadaao wuxuu arkaa un raashin iyo midho la yaab leh oo aan waktigaa halkaa lagu haynin deegaanka iyadoo cunay xaggeed ka heshay haddii uu yidhina way u jawaabtay rasuulkaa ilaahay waxay leedahay ilaahay agtiisa ilaahay cidduu doono uma miyo laakiin ardaaqo dhamaystiran siiyo waa runtii tusaale aada iyo aada u cajaayib badan oo hablaha muslimaadka ah ee dhallinyaradaha ay ku dayanayaan waxa kale oo aynu ogsoonahay saxaabiga la odhan jiray cabdillahi bn camr bn caas iyo asxaab kale oo dhalinyaro ah intay u yimaadeen nabiga calayhi salaatu wasalaam xaasadkiisii ayay ka waraysteen cibaadadii nebiga markii looga warramay cibaadadiina kaanahum taqaaluuha way yaraysteen waaba inay yaraysteen oo kale waxay hadee ilaahay dembigii horeya kii dambaba isaga uu ka dhaafay inagoo aqbalina cibaadada mid yidhaahdo weligay dumarka guursan maayo iyo mid yidhaahdo anugu habeen iyo maalinba cibaadadaan isu bixinaya maalintiina waa soo malaanaya habeenkiina cibaadada taagnaada nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa kari may jire naftaaduna xaq bay kugu leedahay ehelkaaduna xaq buu kugu leeyahay balkadhig oo cibaadada cagtao waa nabigu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku waaminayo bal inay iska aayaraan cibaadada waa dadka tusaalaha iyo namaadijta inoo ah xidigaha aynu ku dayanayno wey yadhicin walaalayaal dhalinyaradiinani idinka oo runtii ilaahay uu idinku nicmeeyey caafimaad iyo da-daa wanaagsan iyo shabaabkaas inay ilaahay caabudi weydaan masaasada geli weydaan oo taariku salaalin noqota rag iyo dumarba ceeb weyn weeyaan inkastoo alxamdulilah shabaab aada iyo aada imika u wanaagsan yihiin oo masaasada ay maaragtay soo camirayaan iyo meelaha khayr haddana inay kasii kordhisaan bayna isku waaninayn khaliil alxusari qaaligaa weyn baa waxaa lixdankiibu halka yimi kun iyo sagaal boqol iyo lixdanki markaasoo dabeedna masaajidadu maray wuxuunu arkaa un dad cirale oo masaasadii ku jira oo shabaabkiibuu ka waay shabaab berigiisa isticmaalka iyo qadbu fikrigiisa ama dareenkii duulimaadkii xagga maskaxda uu saameyn weyn yeeshay leh shabaabka ay masaajida ka maqnaayeen markaa wuxuu wa soomaalida ma lixdankay ku islaamtaa buu maxaa shabaabkii ma joogaan shabaabkii xaggay tegeen buu leeyay odayaal un baan wada arkaya si ahoo masaajidii ku jireen shabaabku waxa ay runtii tusaale ku yihiin waxaynu wadnay toddobadii arrimood aynu soo qaadanaynay tusaalaha ah xagga dhaqaalaha iyo hagaajinta haynta ummadda ummaddu waxa ay haysatee raasinaalkooda iyo adduunkooda inay hagaajiyaan tusaale ku yihiin qur-aanka haddii aad akrida suuratu yuusuf waxaad arkaysaa nebi yuusuf calayhi salaam iyada oo toddoba sanadood barnaamijkii dhaqaale ee ummadaasi ay ku horumari lahayd ama ay ku badbaadi lahayd uu dejiyey takdiid buu u sameeyey qorshayn had iyo jeer waxaa la yidhaha wasaaradda qorshaynkaada ama takdiid takdiidkaas u dejiyay toddoba sanadooda iyo weliba sanad sideedaad oo kasii dambayn doona ilahayna tiibuu ku badbaadiyey qorshahaa uu dejiyey markii qorshahaa ummadii uu dejiyey ee ummaddiina ay ku qanacday ninkii boqorka ahaa waa kii lahaa qaala almaliku utunii bih astaklishu linafsi falama kallamahu qaala inaka alyawma ladayna makiinu amiin war ninkaasi la taliya ii noqonaya habayu yeehabu sidiiba xabsiga kaga soo baxay aqoontiisaa wanaagsan ee iqtisaadka iyo dhaqaalaha ummadda uu qorsheeyey si ummaddu ay u badbaado ayaa ninkii boqorkaa waxau lahaa halaygu yeedho waa loo yeedhay dabeedna wuxuu noqday la talin buu noqday waxau lahaa maanta awood iyo ammaanada waad leedahay waana ku aaminayna waana ku soo dhaweynaynaa sidii baa dabeetana ummadii ay ku badbaaday sababtiisa ilaahay uu ku badbaadiyey iyo dhicin walaalayaa inaynu ku tumanno waxa ilaahay uu gacanta inoo geliye nicmo ah iyadoo kolleyba duruufe ay iska jirto haddana waxaa iska macruufa jaar iyo sigaar iyo balwad iyo mukhadiraad kala duduwan in dadkiuu ku ibtilaysan yahay marka waxaan idinku waanin lahaa aniga iyo idinkaba in laga durko runtii balwadaha dhibaatada badan ee aqoonta wax kaa yeelaya ee cibaadada wax kaa yeelaya ee dhaqaalaha wax naga yeelaya oo shabaabkiinu aan nadiif ka noqotaan balwadaha kala duwan si dhinacyadaa kala duwan aynu runtii uga horumari karno iyadoo ilaahayna ummadda uu u diiday waxa uu siiye nicmo ah inay daadaadiyaan hadday daadaadiyaan dariiqii shaydaanka haya walaa tubadil tabdiira ina almubadiriina kanuu ikhwaana shayaaiin wa kana shaydaanu lirabbihi kafuura hadaadaadinni waxa ilaahay uu ku dhibay adigoo dhinac balwada u isticmaala oo dhaqaalihii aad kusoo ku korin lahayd ubad ama aad waalidka wax ka siin lahayd ama bulshadaba adigoo balwadu isticmaala iyo dhinacyo kala duwan iyo runtii aflaam xun oo liibata waxay noqonaysaa tabdiir iyo daadaadin bay noqonaysa dadka mubadiriinta ah ee ku tumanaya wixii ilahay uu siiyey waxay yihiin shaydaanka walaalihii shaydaankuna ilaahay wuu ka gaaloobay oo wax khayr la maayo iyadoo aynu ogsoonahay karaamada ilaahay ummaddan uu siiyey iyo nicmada uu ku arsaaqay walaqad karamnaa bani aadam وxmlnahm fi اlbri واlbaxr وrazqnahm min الطayibaat wafadlnahm calى kaثiiri miman khalqna tafdila in badanoo aan abuuray dheeraad baan idinka siiyey baa ilahay wi ilma bani aadam hadaatiin dheeraad baan leedihin karaamana waa leedihin wax badanoo xalaalaho طayibaatana waan idinku arsaaqay waxaa ilahay u nagu arsaaqay xalaasha idinka faa'idaysana marka daqaalaha shayga la idhaahdo in la horumariyo la wanaajiyo runtii shabaabku hormuud bay ka yihiin tusaalena waxay noogu filan takdiidka nebi yuusuf calayhi salaam iyo horumarkaa uu kasoo kordhiyey xagga qiyaadada ummadda iyo horumarkeeda nusuusta haddii aynu akrino tusaaleyaal wanaagsan baynu ka helaynaa iyo door fiicanoo shabaabku ay ka qaateen shabaabkeenuna ay ku dayan karayaan waxaynu ogsoonay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii lagu dhibay maka odayaashii meeshaa ka madaxda ahaa iyo kuwii maalqabeenka ah iyo saraafiintii iyo cuqaasha dacwaddii uu ka faafin kari waayey hereed badan uu ka qabsaday waxaa u dambaysay markii uu wafdiga ku tegay daarif oo waxay usoo direen ciyaalkii iyo dadkii addoomaha iyo majaaniintii iyo kuwii waala oo soo shiiday isaga oo dhex marmaraya dadka xujaajta rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyo kolba ciddii cumro iyo xaj u timaada oo dacwadda gaadhsiinaya ayaa waxa uu la kulmay qolyo dhalinyaro u badnaayo ka yimi madiina markii hore toddobay ahaayeen markii labaadna labyo toban bay ahaayeen markii saddexaadna toddobaatan laba duban ay ku jiraan bay ahaayeen waxaa xusid mudan sida fiican ay usoo dhaweeyeen sida fiican ee ay u qaabileen nimankaa shabaabka u badnaa waxaa xusid mudan siiba maqaaladii uu lahaa iyaas ibnu mucaad saxaabiga loodhan jiray baa lahaa nin shaabab u ah iyagoo labiyo toddobaad kolkii ay yimaadeen oo u socda oo qurayshi u socda inay weydiistaan taxaaluf macnaha ansaar waxay ansaar laba qolo ansaartii madiina joogtay baa laba qol ah aws iyo khatar sbeed dagaal baanina wuu ka dhex socday oo qabyaaladeed dhibaato badan buu gaarsiiyey ummadda iyo dagaallo gabay aada u liitay oo markaa gabayo badan laga tegay dabeedna qolo kamida labadoodii ayaa waxay yimaadeen maka waxay ka doonayeen quraysh bay xulafo ka doonaya inay xulafaystaan oo walaalahooda kale madiine la degan ay ka xulafaystaan oo ay kaashaanburaystaan wafdigaasi saasay u yimaadeen nin odayaa ka madaxa ah iyagiibuu nabigu qaabilay calayhi salaatu wasalaam oo ilahay iswaafajiyey dacwaddiibuu u bandhigay xaqa ilahay uu kusoo saaray ummadda siduu u simayo cadaaladda iyo iimaanka wixii o dhan korkuga warramay ayaa waxa uu leeyahay iyaas ibnu mucaad ayaa waxa uu leeyahay wallahi kii aanu u soconay oo ahaa jaahiliyad inaanu si xulafaysano qoladan kaa aad nebi maxamed oo noo sheegaysa maxamed oo kaa aad noo sheegaysa ayaa ka fiican war anugu waxaan odhan lahaa taxaalufka qurayshaynu iska dayn oo nebi maxamed aan kaasho noogu yeelan inkastoo ninkii ciid uu ku saydhay waqtiga ka madax dhahay odayg ahaa haddana waa kuwii nabiga la heshiiyey calayhi salaatu wasalaam baycatu lcaqabati ula baa loo yaqaana tiina waxay keentay toddobaatan qof inay soo diraan sanadkii dambe oo heshiiskii la saxeexo nabiga calayhi salaatu wasalaam ay kula heshiinayeen in ay soo dhaweeyaan ay ka ilaaliyaan nabiga wax caruurtooda iyo dumarkooda ay ka ilaalinayaan iyaguna ay helaan janno ilaahay ay ku ibtilaasaa sidii buu ku hijrooday nabigu calayhi salaatu wasalaam marka marka xusida runtii aynu usoo qaadanayna waxa wey shabaabkaas waxay sabab u noqdeen dawladdii islaamka ee madiinadu nabigu ka asaasay calayhi salaatu wasalaam inay salka u dhigaan sidaa darteed baa caaisha waxay lahayd radia allahu canha odayaashii reer madiine layntii ilahay uu ku laayo dagaaladii ay ku dhinteen waxay dan u ahayd islaamka oo shabaabkaasaa soo dhaweeyay waxaa kale aynu ogsoonahay markuu nebigu hijrooday calayhi salaatu wasalaam uu madiine tegey sidii ay usoo dhaweynayeen shabaabkii madiina aada iyo aad ka u qiimaha batay iyagoo hubkooda hareeraha kala socda iyaga oo heesa tirinaya iyaga oo yuhuuddii u kuurgoynaya oo quraysha ku quusanay yuhuuddii markaa nabiga soo damacay leer calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed waxaa lagama maarmaan cidda aynu dooranayn waktiyaashan doorashooyin baa socda dad baa la soo saaraya cidda la dooranayo waa in lagu doorta amaana iyo ummadda oo qofkaasi uu badbaadinayo iyo taariikhdiisa oo wanaagsan in lagu doorta wey runtii dhibaatooyinkeena soo gaadhayna waa shabaabkii hore oo ay ka qaloocatay qiyamkii iyo mawaasiintii baa ka qaloocday markaasaasi waxay keentay in dalkii iyo dadkiiba ay burburaan sidaa darteed shabaabkiinu cidda a ama saacidaysan ama dooranaysa ama barnaamijkiisa siyaasiga la hirgelinaysaa waa inay noqdaan dad aqoon iyo ammaano aqoon iyo ammaano aynu kusoo xullo oo sida ninkaan la yidhaahda iyaas ibnu caali shaarkahay dhalinyarada ahaa wuu u leeyahay war odayaasheenii iyo qabyaaladeeni iyo wixii o dhan intaynu ka tagno nebi maxamed aan soo dhawaysana calayhi salaatu wasalaam barnaamijkiisaan arkayaao waa barnaamij ummad badbaadinaya buu leey ninkaas barnaamijkaa wadaa sidii baanay noqotay runtii oo ilaahay baa ugu mano sheegtay markuu nebigu u tegay calayhi salaatu wasalaam reer ansaareed halkay yaaleen uu nebigu ka badbaadiyey calayhi salaatu wasalaam wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi iqwaana wakuntum calaa shufaa xufratin min annaari faaqadakum minha god qarkii baan saarnay idin dhaagahaw markuu ilaahay idin nicmeeyu nebi maxamed idiin soo diro u idin badbaadiyey god qarkii baan saarnay idinoo kasii dhacaysa shabaabku runtii waxa ay tusaale ku yihiin amaba aynu tusaalayaal badan uma helaynaa nusuusta ku sugan fi difaac fi majaal difaac can iddiini walwatan walumma inay yihiin dad isu diyaarinaya dalkooda iyo diintooda iyo dadkooda inay ka difaacaan cadowga oo aanay taasi runtii la sahlanayn haddii aan nusuusta in fara badan eegto waxaad arkaysaa qur-aanka kariimkaa wuxuu ka warramay reer banu israa'iil oo la yidhi la dagaalama nimankii deganaa qudus markaa haysay la dagaalama nin boqoro baaruus la yidhaha madax baa looga dhigay ninka watay cawka kasoo horjeeda reer banu israa'iil cadowga jaaruus baa isagana loohan jiray qisada suuratulbaqara afrikada ka afaysa lakin waxaa uga jeedaa si gaarabaa qur-aanku waxa uu xusay ciidankii reer banu israa'iil nin la socdo dhalinyaro ah markaasa ilaha wuxuu i qatala daawuudu jaaluuda nebigii daawuud la odhan jiro nin dhalinyaro ahaa oo qisada halkaasoo quru ku sheegaya ayaa waxa uu khaarajiyey intuu u bambaxay ninkii colkaa gaalada watay jaaluud la odhan jiray colkan reer banu israa'iil ninka watana daaluud wey kaa cadowka watana jaaluud baa la odhan jiray ninkii jaaluud waxaa kaga soo qaaday baa qur-aanku uu leeyahay ninkaa dhalinyarada ee daawuud la odhan jiray waa intii aan la darin inaan rasuulka noqonin sidaa awgeed ayaa had iyo jeer marka labada col soo fadhiistaan colka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ka gaalada ragga soo bixi jiray mubaarasada usoo bixi jiray waxay ahaayeen niman shabaaba oo dhalinyaro ah waxaa hormuud ka ahaan jiray inta badan cali bn abi aalib radia allahu canhu markii khaybar dagaalkuu dhacay ninkii yuhuudda watee marxab loodhanay wuu soo baxay oo wuxuu le waa cidii soo baxaysaa ma jirtaa hadiyo jeer madaafiicdan iyo garasaastan may jirin meesha leela iskaga ridayaa waraq iyo gaashaan iyo laad iyo qaasaan jir marka labada colo halkaa kala fadhiyaa waxaa la isu soo diri jiray rag meeshan dhexay isugu yimaada oo isweydaansado seefaa qolada dhowrkooda la khaarajiyaa jabi jiro ama warafka xumaan jira marka cali waa cali wuxuu u baxay ninkii sida awlka koodha usoo doobiyaya marxab la odhan jiray isagoo dabiyaya ninkaas waxaa leey qad calimat khaybaru ani marxabu shaaki silaaxi batalu mujarabu waxa u leeya nimankii khaybara iga dambeeya way ogaadeen inaan ahay nin gees lihoo la jirrabay marka maanta waa dharar muujin doona calina wuu ka gaadhsiiyey isaguna afarhaydiisiio waxa uu leeyahay ana aladii samatnii umii xaydara kalayti lgaabaati kariihi lmandara wafiihi wuu bilkayli kayla sandara hooyaday waa ninka ay ku magacaweedaan le ana ayaan ahay bula ana aladii samatnii umii xaydar xaydarku waa libaax amba hooyaday xaydar bay igu magacaabay kalayti lgaabaat libaaxa kaymaha oo kale kariihi lmandar ee aan la eegi karayn sidii baa dabeedna uu ku khaarajiyey markii labadii seefood u horreeyey la isweydaarsadayna ninkaan shaabka ah ee dhalinyarada ah cali ibn abi taalib ninkii sidii buu ku khaarajiyey dadka muslimiinta ahna ay ugu horumareen jihaadka cabdillahi ibn cumar radia allahu canhu waxa uu tilmaamay taarikhda ay xusaysa ama kutubu siira kusugan iyo axaadiis tawa afariyo toban jira ayaa qaswat uxud waxa uu leeyay nabi maxamed oo ii fasax dagaalkaan ka qayb galaya marka wuxuu nabigu leeya weli maad gaadhin waktigii lagu fasaxayey shan iyo toban jir aad gaadhay markuu shan iyo toban jir gaadhayna sidii buu ugu fasaxay nabigu calayhi salaatu wasalaam inamadii haddii ay yihiin kuwaas caaishaynu garanayna radia allahu canha oo iyaduna ka qayb qaadanaysay jihaad aynu usoo gudubna nuqdada lixaad runtii nusuusta ay tilmaamaysa shabaabku inay tusaale ku yihiin waa nusuusta runtii kuwa ay ka warramaysa waa kuwaynu ku daynaya waa xikmadda aynu usoo qaadanaya runtii dadkaa shabaabka ah iyo taariikhadooda wanaagsan musxab ibnu cumayr saxaabiga la odhan jiray waxa uu ahaa runtii aabihii tacliimka madiina wadan waliba wuxuu xusaa cid la yidhaahdo waa aabihii tacliimka musxab ibnu cumayr nin dhalinyaraadu ahaa wuxuu ka hijrooday maka madiinu tegey waxa uu ahaa kabaraya reer madiina qur-aanka iyo xadiidka iyo cibaadaadka ilaah ilaa uu sabab u noqday suldaano badan oo uu ka mid ahaa sacd ibnu mucaad inuu soo islaamiyo iyo caaqilo badan iyagoo qaarkood weliba ugu yimi inay dilaan oo ay ka eriyaan madiina ayaa lacturkii iyo khudbadii fiicnayd ee uu jeediyey ay qanciyeen dabeetana uu soo jiitay iyagoo ummaddu ay diyaarsan tahay aqoon fiicanna ay leeyihiin ayuu nebigu u jirooday calayhi salaatu wasalaam muscab ibnu cumayr radia allahu canhu iyadoo aad ogsoon tahay maalintii uxud inuu shahiiday isagoo sida calanka muslimiinta calankii jihaadkana uu sidaa ee dowladda islaamka lagu asaasaya lagu sugayay calankii aqoontii iyo waxbarashadana wuu sidaa waa ragga aynu ku dayanayno runtii tacliimta waxaa kaloo macruufa nabi muuse calayhi salaam suuratu kahfi haddii aad akrido markii uu rixlaysanayay ama uu safrayay ee uu u safrayay khadir si uu uga soo faaidaysto qur-aanku waxa uu xusay inuu ka hadhi waayo nin dhalinyaro ah ayaa la socday oo isaguna rixladaa iyo safarkaa cilmiga ayuu galay si uu aqoon usoo kororsado waid qaala muusa lifataahu laa abrax xataa abluqa majmaca albaxrayni aw amdiya xuquba nabi muuse ninkaa dhalinyarada xoqaynta oo ayaa waxa uu u tilmaamaya masaafada dheera uu socon doono iyo inaanu soo noqonayn ilaa ujeedadiisa u gaadhayo isaguna sidii buu u bareera uu ku raacay waid qaala muusa lifataahu lifataahu baa nafku u leeyay ninkii dhalinyarada mar kale ilaahay waxau yihi falama jaawazaa qaala lifataahu aatinaa qada'ana laqad laqiinaa min safarina hada nasaba lafdu lfataa buu qur-aanku cabiraya nin dhalinyaraa oo la socday nabi muuse calayhi salaam yuushac buu rasuul ku tilmaamaya in magaciisa la odhan jiray ninkaa isaga ah aqoonta soo faa'idaysanay sidaa darteed walaalayaal shabaabku berigii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay ahaay xagga aqoonta iyo macrifada iyo cilmiga iyo horumarkiisa tusaaley ku ahaayeen kumay gaaraynin dadka garmadoobaha kumay gaaraynin dadka waayeelka ahi kumay gaari karin waxaa runtii kutubulxadiid ay xusaan amaba fanul musalax lagu tilmaama inta asxaabta ugu xadiid badnayd cilmiga xadiidka ugu badnayd inay ahayn lix ama toddoba dhalinyaro ah oo caaisha ay ku jirto inantaa daada yahay ee caaisha loola jira xaaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa kamid ah oo kashuqayti markaa manduumadiisa ama shicirka ku tirinaya isaga oo soo koobaya almuksiruuna baxrahum wa anasu caaishatun wa jaabiru lmuqadasu saaxibu dawsin wakada bnu cumara lixdoodaas u tirinay cabdillahi bnu cumar almuksiruuna baxrum baxriga uu tilmaamaya waa baxru lcilm waa ninkii markaa cabdillahi bnu cabaas loola jira radia allahu canhu caaisha almuksiruuna baxrum wa anas anas bnu malik cabdillahi bnu cumar iyo saaxibu daws waa abi hurayra radia allahu canhu marka qolyahaas cid walba way reebeen oo odayaashii ay kamid ahaayeen oo raggii garmadoobaha ay kamid ahaayeen iyaga ayaa runtii waxay ahaayeen kuwo namuudas iyo tusaale ku ah xagga macrifada iyo aqoonta waana ta runtii la doonayo shabaab in ay maanta kaga daydaan waa dadka aynu ku dayanayno wey waxaa culamaada taarikh ay xusaan gabadha taabiciyadee la odhan jiray ummu dardaa asuqra gabadha ayaa dayahay waxa ilaahay uu u sahlay barashada iyo baridda cilmiga kaanat turabbicu zaya rijaal baa waxay usoo fadhiisan jirtay sida rag oo kale iyadoo rixligeeda dhiganaysa oo kitaabka la kala baxaysa oo culimadii xadiidka qoray ay ka faaidaysanayeen marka aynu sidaa leenahay runtii cilmigu dee waa qaybo qayb ka mida waa ku dhex jirtaan oo cilmigii maadiga ahaa maadooyinka kala duwan ee adduunyada wax laga qabsanayo waynu baranaynaa kaa waanaynu ka horumarayna ilaa aynu ka gaadho darajada uu ka gaadhay ninkii la odhan jiray cabdulqadiir reer bakistan intuu america ka bartay nuclear ayuu dabeetana u baxsaday bakistan si uu wadankiisa uga horumariyo awoodda waana tii aaday farta dhexda uga qaniineen markii soo bara beri ka dambeeyo la weydiinayo o lalahaa in lagu iftiyaalo meelaad ka baqanay waxa u lahaa intee oo nin baa soo saaray intaasoo nin baa soo saaray oo nuclearka ku takhasusay oo maanta haddii aniga la idilo cilmigayga reenay cilmiga maadigaa kiisa dhaqaale iyo kiisa caskari ama ciidan waanu ka horumarayna laakiin walaalayaal waxaa cusub mudan in aa ka qadaana aanay ahayn aada iyo aada inaa uga faa'idaystaan ay tay culumta sharciga diiniga culumta sharciga qaybteeda weliba fardulcaynka cibaadaadku waxay kaaga ansi ka lahaayeen tijaaradaada waxay kaaga ansixi lahayd bulshadaada sidaad ula noolaan lahayd madaxdaada sidaad ula noolaan lahayd waxba shareecadeenu way ka warramay marka waa inaana cilmiga diinigaa ka qabin idinkoo naadigii baranaya oo gelinka hore iskuulladii tegaya waana gelinka dambe masaajidada iyo ka faa'iidaysataan xalaqaadka cilmiga waana ka faa'idaysata waa idaan ka qabin oo hadhowta marka aada weynaato aanad noqonin nin shahaadadii masterka ama b h d sita oo faatixadu ay ku adag ama aan garanaynin suuradaha gaagaabana juscama iyo salaaddu waxay kaga buraysa marka cilmiga diiniga ah farasada cilmiguna labaa loo qaybiyaa oo culimadu labaa u qaybiyaa cilmun mamduuxun bikuli xaalin wa cilmun mamduuxun bixaalin wa madmuumun biukra macnaheedu waxa weeyaan cilmi mar walba ammaan leh waa cilmiga qur'aanka iyo sunnaha sunnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo kitaabka qur'aanka ah waxyiga labadaa ka kooban weeyaan nusuusta faraha badan aynu kasoo qaadanaynay ee tusaalayaasheeda aynu kasoo daliishanayna wey iyo cilmi marna amaan le marna aad leh waa cilmiga maadiga ah inta faraha badan iskuullada aynu ku qaadano amaan wuu leeyahay haddii xaqa iyo bulshada horumarkeeda aad u adeegsato aanu kaa mashquulinina cibaadada aad buu yeelanayaa haddii dhinaca xun aad u isticmaasho ama cibaadaadkii iyo shaygii khayrka ahaa uu kaa mashquuliyo aad buu yeelanayaa oo dee qofkii raasimaalkii keliyaaba kala marka taasina runtii waynu sii xusuusinayna iyadoo la ogsoon yahay qofku dhinaca macaifada iyo aqoonta marka uu ka horumaro ee uu dadaalo isaga oo yar inuu weynaan karo sida qofka aan aqoonta lahayna weyniba uu u yar yahay maadaama aan macrifo lahayn nin shaacirada gabiyo waxau lahaa tacalam falaysa almar'u yuladu caalima walaysa aquu cilmin kaman huwa jaahilu waana kabiira alqawmi laa cilma cindahu sagiirun ida iltafat bihi lmaxaafilu waxau lahaa waxbaro qofna lama dhalin isagoo caalimin qof waliba waxbarashuu u baahan yahay marka goob fagaalada isugu yimaadeen wax la sheego ama la faa'ideeyo loo baaro isagu uu yar yahay ka wax garanayin baana weyni ninkaa shaacirtaha xikmad buu ku haa xikmadda waxaa runtii sii caawinaya tartankii uu cumar bin khataab geliyey radia allahu canhu saxaabi yar oo ascaabta yaryar kamid ahaa oo la odhan jiray cabdillahi bni cabbaas iyo odayaal waaweyn oo garcadaali midhamaho reer beder macnaha raggii xaadiray dagaalkii yaabka badaa ee beder la odhan jiray raggii cadowga tanka ka galay iyo nin dhalinyaro ah ayuu tartansiiyey marka iyaga u yeedho la tashanayo waa culamarkii ummadda muslimiinta madaxdawa ayuubu iyaga isagana u yeedha iyagiibuu la tashanaya isagana u yeedha odayaasha qaarkood ba markaa waxay haatee cumarow ninkan waa nin dhalinyaraha anagoo dhalinyaraha dhalay way jiraane dee mar walba waa u yeedhaa waa siiyey ma ninkan arrinkiisu meel fog buu gaadhsiisan yahay aqoon buu leeyahay nabigeyna adeerkii weeyaan dhinacyo fara badan ayaa ka dugsanaya dabeedna tartan buu geliyey waa kii imtixaanka iga qaaday suuradda la ilaalo ida jaa nasru llahi walfatxu wara'ayta annaasa yadkuluuna fi diin illahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastaqfirhu inahu kana tawaaba bali macneeya bu marka odayaashu dee si caadiyin bay u macneeya oo tafsiirkeeday raaceen isaguna waxau raa wuxuu raacay ta'wiila haadihi suura suuradda isagoo tafsiirkeedii arkaya ayuu ta'wiilkeedii raacay oo macnaheeduna uu yahay shay ay suuraddu iftiminayso kasii xeelaya tafsiirka oo ah inay suuraddu tilmaamayso ummadii oo diintii ilaahay soo wada gashay islaamkii horumaray oo dhammaystirmay iyo nebigiiba calayhi salaatu wasalaam kasii aburbaxaya oo laleeyahay haatan xagga aakhiraad u safraysaa cibaadada iyo tasbiixda iyo xajiga qari marka waxa yihi suuraddani waxay sheegaysaa geeridii nebiga calaamad baa ilahay nebiga uu siiyo lehi ummaddaad ka arki doonta calaamadaa marka aad aragto waktigaadi uu dhow yahay amurbaxna waad ku jirtaaye tasbiixdii xamdiga bad marka cumarna waxa i aniguna sidaasaan haysta haddaba halkaa waxaa ku badiyey ninkii dhalinyaradaha cabdillahi bn cabaas loohan jiray waa tan runtii laynaga doonayo ta laynaga doonaya waxa wey inaynu ka rayno oo haddii ay jireen dad badan oo wax soo barta oo wadankii dumiyey afsad lcibaada walbilaad dal iyo dad bakadiday oo haddii dalkii uu dumay dadkiina wixii la baray laga bi'in kari lahay waxaa laala doonayaa ciddii ka rayn lahay waa shabaabka dhalinyarada wey inaynu ka doorno inaynu wax kororsankeedna intii hore ka duwan oo aynaan ka darin marka laynaga doonay raadkii horeynu bedelaynaa tusaalayaashii horeynu bedelaynaa cidda aynu ku daynaynaa waa cidda aynu soo qaadanayno tusaalahooda aynu ku hayno qur-aan iyo xadiidka marka arrinku waa caynkaan noqon ee uu ka horumaro aqoonta dumarka iyo shabaab rag iyo dumarba waalidka waa ku farcaya waalidka laftiisa islaam u noqonay rasuulku sala allahu calayh wasalam maalin buu asxaabta tartan geliyay oo waxa wuxuu waxay iga warantaa geed oo qofka muminkaa oo kalaa oo wuslada suura lahayn ilaa qofka muminkaa wuslada suura mara fawaqaca annaasu fi shajari lgawaad dadku dhirtii baadiyahay ka sheekeeyeen oo waa geedka waa geedka waa geedka waa garan waayo markii dambe rasuulkaa sheegay sala allahu calayhi wasalam oo su-aashaa furay waxa ui waa geedka laydhaa nahal oo cidda taqaana lama tuuro jiridiisa iyo laamihiisa mid walba waxbaa laga sameeya dadka yaqaana ilaa dhuuxiisa la cunaa oo jumaad la yidhaahdo cabdullaahi ibnu cumar baa isagoo aabihii la hadlaya cumar ayaa wuxuu hi aaba markii ugu horreeyeyba maskaxda igaga soo dhacday geedkaas inaan sheegana waan doona haddana adiga iyo abubakar iyo raggii waaweynaha reerahayga jooga ayaan arko waan iska xishooda wallahi aabba haddaad sheegi lahayd waxay iga fiicnaan lahayd kuuri geela casra waxay iga fiicnaan lahaa kelmaddaa inaad ku dhawaaqo aada furto halxidhaalaha isaga macnaha waxaa uga socdaa farxad weyn bay u tahay waalidka ammaana weynta adduun iyo aakhiraba in ilmihii uu horo maro ubadkiina uu noqdo aqoontiisu mid ay dhisanta waxaan raacin lahaa taa cilmigu waxa walaalayaa ku sugna alkacabsiga iyo iimaanka san iyo cibaadada ilaahay cilmigu taqwada iyo allakacabsigana wuu kuugu sugmayaa macsiyada iyo allaka fogaanshahana wuu kaaga lumaya oo haddii aad macsiyada badsato wax allo waxaad xafidaysaa ma jiro waxna fahmi maysa nin qalbila qur-aan nin u dhigay qaafdha ku haraadiy buu sibca nin qalbila qur-aan nin u dhigay qaafdha ku haraad macalinkaas ugu daalaya xisaabtiibuu ku fahamsiin kari waaye culumtiibuu ku fahamsiin kari waaye mid diineedna daala waa markaad heesaha badsato waa markaad hablaha eegidooda badsato waa markaad habeen wareegga badsato walaalayaa laakiin markaad ilaahay ka cabsanayso ee aada cibaadaysanayso ee xaruntaadu ay tahay halka nuurka laga tahay qaato oo masjidka ah iyo xalaqaadka cilmiga ishaaraadkaa wax lagu fahamsiinayo wax kala daayo farfiiqa farta lagu taagaa wax ku fahmayo ilaahay baa taa subxaanahu watacaala xusay suurat lbaqara akhirkeeda wattaquu allaha wa yucallimukum allah ilahay baa wuxu i ilaahay ka cabsada ilaahayna waxbuu idin baraya haddaad doonaysaan albaabka macrifada in laydin furo ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada baa leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam ducadiisii waxaa ka mid ahayd allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac wa min qalbin laa yakshac wa min nafsin laa tashbac wa min caynin laa tadmac wa min dacwatin laa yustajaab ilaah waxaan kaa magan galay cilmi aan waxba anficin iyo qalbi aan ilaahay u khushuucin iyo nafaan dargeyna soo taagan laba naftaan taqwada lahayn iyo il aan marnaba ilaahay dartii u ilmaynaynin iyo duco aan aqbalaynin waa ducaka ilaahay baryaya oo caafi yahay imaamu shaafici raximahullah caalim weyn buu ahaayoo isagoo da-yar oo aan qaan gaarin buu qur-aanka xafiday iyo kutub fara badan fatwadana wuxuu isu diyaariyeyba isagoo aan labaatan jir gaarin maraajicda uu leeya waa macruuf madhabtiisiina dee ummada ay soomaalidu ka mid tahay baa haysta waxaa laga hayaa taariikh sheegaysa marka ay wax ka yar si noqdeen ama waxaa la ydhaha gabadh bu eegay baa la ydhahda mar isho ay kaga dhacday marka sheekiisi iyo wakiic la odhan jiray ayuu cabanaya waxa u leeya shakawtu ilaa wakiicin suu'a xifdi faarshadanii ilaa tarki lmacaasi wa akbaranii biana alcilma nuuru wa nuuru llahi laa yuhdaa licaasi sheekaygii wakiic buu leeyahy waxaan uga cawday inaan waxba xafidi kari waayo oo aqoontii ay igu soo taaganta waa maalmaha waxkeersi noqdeen ee qofkaa ega wey waa eegma keli markaasaa waxa uu igu hanuuniyey isagoo ay fahmay macsiyada inaan iska daayo waxa macsiyada la ydhaado iskaga tag buuri waxaanu ii sheegay buuri cilmigu inuu nuur yahay nuurka ilaahayna waxa ku hanuuna un qof alla kacabsi leh laakiin qof caasi nuurka ilaahay ma helo marka taa inaynu aada iyo aada ugu baraarugno waa daruuri weeyaan in badan baad arkaysa inay shabaabku maalmahan natiijada imtixaanka loo sheegayay ay warwarayeen qofka hore u dadaala waktigiisa ka faa'idaystay runtii daacaadka ilaahay iyo inuu ilaahay aqbalo ila ilaahay baa albaabka macrifada fureen ilaahayna aqbalay marka hore alla u dhib yaraynaya warwarkuna uu ku yaraanaya waxaan sii raacin lahaa shabaab nusuusta ay tilmaamayso qur-aan iyo xadiidka ee aynu ku daynayna xidigahayno ahay waa kuwa tusaale ku ah dhinaca biriga samafalka waalideynka iyo xidhiidhinta ummadda iyo aqaaribta nebi yuusuf calayhi salaam waad ogsoon tahay qisadiisa sababta walaalihe ay ku xaasteen amaba dhibaatadaas ay u dhacday waxay ahayd isagoo baari u ahaa oo u samafali jiray waalidkiisa inta iyagu samafalay ninka qora dabeetana aabihii uu jeclaaday aabihii baa jeclaaday markaasaa dabeetna taa ay ka xumaayeen kolkaasaa waxay dhaheen id qaaluu layuusufu aakuhu axabu ilaa abina mina wanaxnu cusbatun ina abana lafii dalaalin mubiin waxay idhahdeen yuusuf iyo walaalka ninka isaga isku bahyihiina ka yar aabahiin iyagu jecel yahay hadda inaguna jamacban baynu nahay aabahiin wuu gefsan yahay bay dhahay marka waa tii sababta taasi u noqotay inay ceelka ku ridaan isaga laftiisa haddii aad eegto qur-aanka kariimka ah taa samafalkaasi wuu ka muuqanay markii dambe ay ishelaan ee masaray isagoo ka madaxa walaalihii iyo waalidkiiba u yimaadeen ilahay waxau uhi falama dakaluu calaa yuusufa aawaa ilayhi abawayh wa qaala dkuluu misra in shaء allahu aaminiin warafaca abawayhi cala alcarshi wakaruu lahu sujada kolkay nebi yuusuf masar ugu yimaadeen wuxuu soo dhaweeyey hooyadii iyo aabihi ayuu soo dhaweeyey masar soo kala buri idinkoo aaminiina udkuluu misra in shaء allahu aaminiin aabihii iyo hooyadiina kor buu u qaaday oo waxa uu saaray sariirtii weyneyd ee uu kuushaacay waxaad arkaysaa qur-aanka kariimka ah markaad akrido fi suurati alqasas qisa ilahay halkaa uu ku xuso waa qisada nebi muuse nebi muuse wuxuu ka soo cararay fircoon waxa uu la kulmay oo wuxuu yimi meesha madian la idhaahdo ayuu yimi oo waqooyiga sacuudiga waqooyigiisa ah waxa uu la kulmay ummadii oo ceel ka cabin ceelkaa madian la idhaa ka cabin iyo laba hablood oo xoolo soo arooriyey oo meel halkaasa iyaguna ku celcelinaya nebigaasi isagoo gaajaysan sida ka muuqanaysa qisada oo baahan oo duruufaysan wuxuu sameeyey wax ummadda meeshaa joogtay ay samayn waayeen oy garan waayeen labada dumar halkaa xoolaha ku celinaya arag ee rafaadsan isagu markiiba uu garto u waraystay dabeedna way u warrameen isagaa u walaabiyey xoolahii xoolahii u walaabiyey taasina waxa ahayd runtii dadaal dheeraada oo uu sameeyey taasina waa talla inlooga fadhiyo ee shabaabka laga doonayo in dumarka maatida ah iyo hablaha ay ka naxaan oo aanay kusii daynin camalka iyo rafaadka hadday guriga tahay iyo hadday bulshada tahayba ilahay baa wuxu uhi walamaa walada maaa madyana wajada calayhi ummatan min annaasi yasquun wawajada min duunihim imra'atayni taduudaan qaala maa khadbukumaa qaalataa laa nasqi xataa yusbira ricaau abuna shaykun kabiir fasaqaa lahumaa ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير نبigana waa duruufaysan yahay safar dheerna wuu soo maray markii uu u waraabiyey buu xagga haarta ku ciyaaray markaasaa waxa u leeya ilaahay arsaaqadii aad ii qortay maanta waan u baahana waa gaajaysana waxaa labaada aynu uga soconaa halkaa waxaa ka muuqanaya laba hablood oo hablaha shabaabka ah runtii tusaale u ah oo waalidkooda u adeegaya islaantii intay fadhiisatayna ma aha inay tidhaahdo hooya soo shaqee adugu wax kariyo may anigu halkan aan soo fadhiyaya ama dawaa iscasay baan maqsday ama kadaa baan maqsday hooya waan xinay adigu hooya inoo shaqee la hablahani wax kala daayo shaqo guri dhaafo waxay aroorinayaan xoolo xoolay arooriyeen waalidkood bay ushaqaynayaan oo runtii ay u tacabgaleen amtaasha iyo tusaalayaashu aad bay u badan yihin suuratulaxqaaf haddii aada akrido waxay lahaadu taariikhda gelin oo aynu mar walba akrinaynaa ilaa qiyaamahoo la arkaya alwalad الصاaلح oo ilahay u amaano xatى إida balغa أشuda وbalغa أربaciina sanaة qاla رabi أوزicnي أn أشkura نicmataka اlatي أncamta عalaya أncamta عalaya وعalى waaliday وأn أcmala صاaلحa ترضاa saasuu u ducaysanaya waa nin dhalinyara oo mudakara oo waktigii xooga uu taagnaa buu maray markaasaa ilaahay nicmadiisii buu ugu mahadnaqaya nicmadu isaga siiyey intii labada waalid ilaahay wuu amaanay xagga dambena wuxuu ku sheegay mid kaloo labadiisii waalid uf ku leh uf ku leh oo markaa isaguna eedaysana oo aayaadku ay tilmaameen aasaadka uu leeyahy marka marka laynaga sugaya ama nusuusta ay tilmaamaysa waxa weye shabaabka inay tusaale ku noqdaan samafalka iyo dadaalka waalidka iyo mujtamaca ay runtii saacidayaan ay wax u qabanayaan shabaabku ugu dambayn waata aan kusoo gebagabaynaye waaa laga waxaa lanaga doonaya walaalayaa inagoo ku dayanayna xidigaheena wanaagsan ambiyada iyo awliyada iyo saalixiinta ah inaynu noqono mujtamaca dhexdiisa kuwo caan ku ah cifada iyo dhowrsoonaanta dhowrsoonaanta wixii xaraama iyo akhlaaq xumaanta aynu ka dhowrsana nebi yuusuf calayhi salaam qisadiisa kolka la eego waxyaabaha ugu waaweyne ka muuqanaya waxaa ka mid ah akhlaaqiyaadka suuban iyo dhowrsoonaanta nebigaa taariikhdiisa galay ee runtii qur-aanku in fara badan u ka wada ilahayna wuxuu uhi warawadatu alatii huwa fii baytiha can nafsi wagallaqat alabwaab waqaalat hayta lak qaala macaada allah inahu rabbii axsana matwaay inahu laa yuflixu aldaalimuun kii uu gurigeeda joogay ninkaa madaxda ayu qabay ayaa albaabada oo dhan soo xidhatay dabeetana waxay leedahay kaada hayka lak isaguna muxuu leeyay macaad allah ilaahay baan kaa magan gala ninkan boqorka ah ee guriga lay wuxuu wanaajiyey halkii aan tegi lahaa aadna wuu isoo dhaweeyey ilaahayna qofka daalimka ah ee jaarka iyo ku xadgudba ummadda naxarimtooda qofka daalimka ah ilaahay ma jecla saasuu ku sababay iyadoo dee ilaahay uu ka cabsanayo haddana inuu ka abaalka daro waa foolxumo kale intii kumay joogsanina way kusoo dhaqaasisay isagu waa nin dhalinyaraha oo dhamaystiran wuu sii ordaya wuu sii ordayaa oo uu kasii baxsanaya ilahay baa waxa u leeyahy wastabaqa albaaba waqadat qamiisahu min dubur waalfayaa sayidaha laka lbaab sidii uusii ordayay dabada qabsatay dabeetana way soo jeexay macanaa xikmadda aayaadka u tilmaamaya waxa weeye waa inaynu ku dayano oo runtii muuqaalka wanaagsan aynu kaga dayano ambiyada iyada oo runtii dee nebigaasi aan mid dhufaan ahayn mid hamadii ka maqan tahay aanu ahayn dabe wixii ilaahay uu ku abuuray maxaa xajinaya alla kacabsiga iyo taqwadiisa ayaa hakinaya oo runtii ka xajinaysa xaraam shabaabku waa dhalinyaro iyo dumarba runtii amtaasha iyo tusaalayaasha waynu soo qaadanaynaa iyadoo de labadaba kudayaasha ay ugu sugan yihiin wuxuu nabigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam sidii aynu qisada hore usoo ishaarnay halkan aynu maaragtay kusoo qaadanaynaa saddex nin oo socdaa ah dabeedna godgala oo dhagaxafka kaga dumay si kale uga bixi karowaana waxay dhahan camalka wanaagsan saalixa maanta ilahay aanu ku barin nin inuu waalidkii u samifalaya buu sheegay nin kalena nin u shaqaynaya inuu exsaan u sameeyey buu sheegay ninna waxa uu xusay oo tilmaamay ilaahay ow ilaahay ow macnaha ilaahay wuxuu ugu tawasulaya ugu dhawaanaya camalkiisii khaaliska ha fiicna waxa jirtay buu i gabadh inaaleertaya oo anaan u jeclaa markaasaan doonay bu way diiday weliba guurku waktigaa hore ka doonay way diiday dadna sanna dambe oo abaari reerkoodii ay ku dhacdo xoolihii ay ka baxeen ayay iyadoo daatuun ay tiri inantii waxaan idhi waxaan doonayaa inaan maanta xumaan kugu sameeye wixii aad doonaysaan aan ku siiyo kawar way iska amus wuxuu u fidiyey boqol iyo labaatan diinaar ilaa shan boqol oo garaamo dahab wey shan kun oo dollar lacag u dhigmay wuxuu hi aan kaa sinayn sidii bay markaa iyadii oo dee weji gabax uu ku badan yahay ayay iska yeeshay laakiin markii uu labadeeda adin dhexdeedii marayo ayaa waxay tihi itaqi illah walaa tafuda alkhaatama ilaa bixaq waa ilaahay ka cabsoo cawradan ha ku banaysanin xalaal mooye xaaraan ereygaa markii aygu tiri ayaa halkaa ka kacay bu shantii boqol iyo labaatankii dinaarna waa siiyey halkiina waa ka carro waa ka dhaqaajiyey macsiyada ilaahay waxay iga soo celiyey cabsidaadahe haddaan taa ilaahay oo dartaa u sameeyey dhibaatada naga dulqaad iyo dhagaxa maanta godka afkiisa ku habsaday aanu ka bixi lahay sidaasuu leeyahy marka halkaa waxaad ka arkaysaa in usoo qaadanayo dumarka iyo dhalinyarada runtii tusaale aada iyo aad raayic ahoo qiimo badan bay u tahay qofku marka oo xaaraanta ilaahay dartii uga tago ilaahay dartii korku uga tago darajo aada u weyn baa ilahay u gaadhsiinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xusay toddobada maalinta qiyaamaha ilaahay uu hadhaynayo waxaa ka mid ahaa warajulun dacatu imra'atun daatu mansabin wa jamaal faqaala inii akhaafu allah aw kama qaala sala allahu calayhi wasalam ninay toddobada ilaahay u hadhaynaya maalinka qiyaamaha harkiisa oo maalina harkala jirin qoraxdu soo dhawaatay dadku u baahan yahay harka ilaahay u baahan yahay waxaa ka mid a nin ay u yeedhay gabadh qolo iyo quruxba oo ay xumaan ka doonto dabeetana wuxuu leeya ilaahay baan ka cabsanaya ilaahay baan ka cabsanaya buu marka nin la sheegay gabadhiina waa la mid haddii inantii iyadana xumaan laga doonay tidhaada ilaahay baan ka cabsanaya dee taa hore inoo fasiray qisada horeaba inoo fasiray walaalayaal waa tusaalayaal aynu usoo qaadanayno xagga cifada iyo dhowrsoonaanta iyo akhlaaq wanaagga iyo xishood waxaad arkaysaa qisadaynu goortii dhaweyta soo xuseyn ee hablihii ilma shucay waxyaabaha taariikhda kale nafku hoosta ka xariiqay ama si gaara u tilmaamay waxaa kamid ah labadii hablood ayaa markay aabbahood u tegeen ee uu weydiiyey maanta waa kuwa soo dhaqsadee arrinkooda xaggu iska bedelay ay xaaladii u sheegeen mid kamida waa ablood soo diray sanadaha ablood mid kamida uu soo diray si ay muuse ugu yeedho markaynu uga soconaa waxa wey ilaahay baa waxau hi fajaa-atu ixdaahuma tamshi cala sdixyaa labadii hablood mid kamida baa muuse u timid iyadoo tamshi cala sdixyaa hab anshax iyo edab wanaagsan ay ku dheehan tahay oo xijaabkii leh oo deganaantii leh oo asfurnaantii leh ayay ugu timid nebi muuse iyada u yeedhay oo la ina abi yadcuuk liyajziyaka ajra maa saqayta lana wuu ku yeedhaya aabbo si uu kaaga abaaliyo hawshii wanaagsanayd ee maanta aad qaabto marka qur-aanku marka uu tilmaamaya waxa weeye ee taariikhda galay inaan hablihii muslimaadka ahayd ka mid ah ee aynu ku dayno in hablihiinani la doonayo inaad ku dayataan oo xijaaban oo asturan oo si xishmad iyo xishood leh ugu tagtay nabigaas u yeedhay ibnu cabaas waxa uu leeyay marka uu fasirayo may ahayn wallaajatan kharaaja mid sii socod iyo sii boodaysa oo soo boodaysa oo baaladaymood badan may ahayn buu leeyahy cabdillahi ibnu cabaas marku muuqaalka tilmaamaya laakiin waxay ahayd qof gaashaaman oo si adab iyo anshax lala soconay marka xijaabku waa waajib walaabay inaad soo fayfaydataan maaha inaad isku egeysiisaan maaha dumarka qarbiga ee qaawanaanta halka ay markaynu ognahay ay la marayso inaa adkaysataan weeye xijaabka baakhirtu intay hore wasaaraddu dee idin adkaysay madow iyo bahalkan kale leh intiibaaba dee sii khafiiftay oo waxay noqotay xoob caraaba kasii dhigteen marka asturaada waa la yar wanaajiya waana mid farada farada oo lagu garanayo qofka akhlaaqda iyo edabta leh iyo ka kale waxaa lagu kala garanaya asturnaanta ya ayuha nabiyu qul liazwaajika wa banaatika wa nisaai lmu'miniin yudniina calayhina min jalaabiibihina nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam fariinta ilaahay uu soo faray ee aynu ku camal falayna faralka aynagu ahay waxa weeye nebi maxameda waxaad ku tira ooriyahaaga hablahaaga iyo dumarka mu'minaadka ah xijaab ha xidheede waxaa uga socdaa dalika adnaa an yucrafna falaa yudayn taasi baa waxay u dhowdahay in la garto oo loo garto qofkani qof cafiif oo xunaan ka fogin weye ilaa haddii ay gabadhii soo faydfaydato jiniyaysiba way dabagelaya haddii ay cadarsoto ay isqaawisay inantii waxa la wixii xumaan doonaya jin le ee insi labadalaba u dabagelaya jinkiina wuu gelayaa insigiina wuu dharbaaxaya dabeetana hadda waa la maray baa lagu oranaya oo inantii waa la qaatay iyadaa isqaawisay marka walaalayaal ilahay wuxuu leeya dalika adnaa an yucraf saasaa u dhow qofkan in la garto dabeetana halkiisa lagu nabadgeliyo tu xijaabanaya tu kale isku mid maaha xagga xumaanta runtii maaragtay waxyaaladii loo geysan lahaa marka waa qisada midka aynu kasoo qaadanayna wy inantaa iyadaah waxay sababtay runtii garaad aada u weyn bay lahayd oo qisada waxyaabaha kale laga faaidaysanaya waxay caashaqday ninkan isaga ahaa nebi muuse waxay se ku cashaaqday ma aha waxyaabaha dad badan imika wax ku caashaqaanoo hebel wuu dheer yahay iyo wuu cas yahay iyo dhabanadu xiran iyo james bahalkiibu gashan yahay shilge iyo waxaa maaha iyo wuu heesi yaqaana iyo waxaa maaha laakiin qur-aanka inoo sheegay inantii way hadlaysaa waxay leedahay qaalat ixdaahuma yaa abati istaajiru ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin aabba ninka shaqa siibay cid aada shaqa siisa waxa ugu fiican nin aqoon iyo awood leh shaqadaa awood shaqadaa awood u leh lana aamini kara bay leedaha qofaad saacad ku baran weyda sanad kuma baratid baa inantii muuse saacaddii ay wada socdeen bay jiraatay amaanadiisii awoodiisii dabeedna halkaasay jeclaatay aabaheedna wuxuu gartay markaa inantan buu fahmay inay naagaar wax ka tooganayso dabeedna waa sii jiri muxrag nabi muuse wuu la gartay markaa wuu la fahmay jiribxidhku waxa weeye de dhaqanka soomaalida laftiisa inaad wax ka barataan ayaa runtii muhiime marka wada xad we way dawaafi jirto dee cilmigay dadka bari jireen iyo qur-aankayda kolkaa kolka wadaadla jeclaado qur-aankiisa sida uu maaragtay dadka u baraya iyo si wax uga dhaadhicinaya ayaa la odhan jiray di waayo sheekha inoo jilib xidha marka imaan baa loo guurinaya waana la xoolaynaya aqal weynna waa loo dhisaya wadaadkaasi reerkoodii kuma noqon karo laakiin halkaasu ku tarmayaaba saas darteed baa qabaa'id inoo reer ow la idhaahdo midiba meel unu ka daahira wadaadadii marka nebi muuse calayhi salaam halkiibuu ku jilib xidhay shucayb sheekhaa isagaa halkaa qur-aanku tilmaamay inantiina uu ugu guuriyey sidii au kula ababax sideed sanadoodna uu ku shaqaynaya wuxuu helay wehel buu helay wuxuu helay xaas buu helay wuxuu helay cid uga hiilisa faraacinadii soo eli cumuuman waxaa daruuriya walaalaya faaxishada iyo foolxumada iyo sinada iyo habeenkii oo la wareegay iyo habluha la kashukaasado yay noqona dhaqankiina walaalaya dhaqankiina taasiyay noqon aada uga dheeraada intaan aakhiraba la gaarintaa cuqubadeeda adduunyada kasoo degdegaysa aljazaau min jinsi alcamal qofka camalkiisu waxa uu yahay ugu abaalkiisuna noqdaa wajazaau sayiatin sayiatun mitluha qofku hadduu sayi-ad iyo xumaan ka dhammaan waayo isagana xumaanta ayuunbaa looga dhigayaa un badeecad iyo wax agaba nin shaaciraha gabiya waxau yihi cufuu tacufu nisaaukum fi lmaxrami watajanabuu maa laa yaliiqu bimuslimi ina azinaa daynun fain aqrabtahu kana alwafaau min ahli baytika faclami man yazni yubna bihi walow bijidaarihi in kunta yaa haadaa labiiban fafhami sinadu ka warramaya waxau yihi war dhowrsoonaana dumarkiina guriga idin joogaa way dhowrsoonaan doonaa waa waa hadlihiina waa qofka xaaskiisa iyo maxramkiisa waxaa ka dheeraataa waxaan qofka muslimkaa u habboonaynoo sinada sinadu waa dayn buu dayn aad amaahate wey haddii aad sii amahatana ehelkaagun baa laga oofin doonaa oo qofka sinaysta dadka ehelkooda ka sinaysta isna kiisunbaa lagaa dhammaan doonin wuuba sheegay waxau hi man yasni yusna bihi walow bijidaal mar gurigiisa haddii lala geli kari waa gidaarkiisaaba la iman buur wuu sii wadaa waxau hi in kunta yaa haadaa labiiban fafhami war haddaad caqli leedahay sidaa wafa faham oo waxaad necabta ehelkaaga in lagu sameeyo ummadana ka daa walaalayaal intaan la gaarin cudurrada ka dhalanaya intaan la gaarin ciqaabka aakhiro aafaadkaasina way ku jiraan aafaadkaasina way ku jiraan aad ka naxay nin isagii guuro gelaya oo inantoodiila ka daa muxuu ka daayaa waa wax cuqubo ah oo runtii isagii isagii baa lagaga abaal marinaya tan marka taana runtii waa isku waadin lahayd idinma lihi waxun baa jira laakiin waxa weeyaan waa balaayada waa laga hortaga saxaabiga xudayfe la idhaahdo ayaa waxa uu leeyahay dadku nabiga khayrkay weydiin jireen aniguna sharkaan weydiin jiray si aan uga hortago oo ka hortaga aan u sameeyo dhinacyaasha ilaa toddoba dhinac baan tilmaamay oo runtii shabaabku ay tusaale ku yihiin ama ummadda horumarkeeda ay ka qayb qaadanayaan haddii aan dadejiyay ka raali ahaada jazaakum allahu khayra assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
bismi illah raxmaan raxiim waxaanu soo gaadhnay xilligii su-aalaha baalad waktiga nagooy waxaanu isku dayi doonaa inuu waxooga su-aalaha balaweydiiyo sheekhaa si aanu uga wada faa'iidsano abaalana
بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله أنا كتب في الدورة سؤال عن أرضي الصوقة ثم كانت أدوني يعني لكفة الإنسان أو شيخ الويندية سؤال شكروات أرضي الصوقة في المعنى أما مولاي أو شيخ ويدينية وحبريها عن ذنب الصوشة بحي أرين أورانيسا قبله وعين عياران نوعية كالدوان أي سبورتيكا نوعية كمدة سيدا كبدا عطا تنسكا يوجد لمدة iyadoo markaasi ay xihan yihiin xidhan tahay garan iyo surwaal jirkooda muujinaya waxayna ku ciyaaraan garoonada banaanada ah waana la daawadaa inamiyo hablada haddaba arrintaasi muxuu ma ku bannaan yihiin diinta islaamka maxaase kula telinaya sheekh waalidka ubarkaasi dhalay ayuu leeyay ardaygan weydiinaya
bismi illahi raxmaan raxiim runtii dee sidaa loo dhigay su-aasha kolka loo eego oo waxaan wanaagsanayn oo aada looga naxaweeyo jawaabteedana runtii waxay naga filan aayaddii ku jirtay qisada ilaahay ui faja-at ixdaahuma tamshi cala astixyaa waxaynu tilmaamayn inanta mu'minadda in ammaan weyn ay u tahay xishood iyo asfirnaan iyo akhlaaqda wanaagsan waa waxa uu ku ammaanay hablaha mu'minaadka qur-aankuu ku ammaanay maanta qof muumina dhaqankii maaha inay inana gashato dee surwaal dabeetana ay boodboodo waa runtii waxyeelo wey waa ceeb weyn wey marka ma jirta qur-aan iyo xadiidbana bila islaamda soo qaata waxa arrinaya aad bay u fara badan aad gabadhu iyadoo gurigeeda ku jirta iyadoo maxramkeeda la joogta iyadoo sawjkeeda la joogta waxay doonto waa samayn kartaa sharcigu baneey laakiin mar hadday dabadda u baxdo tanaheeday soo qabsanaysa iyadoo afsulaan iyadoo waxbarashadeeda wada iyadoo suuqeeda kasoo adeeganaysa laakiin in la faydfayto dabeetana la isqaawiyo maya oo waxaan dee banaanin xagga sharciga
jazaaka allah khayr waxau leeyahay ardaygan kalena muxuu islaamku ka sheegay inamada iyo hablaha iyagoo isdhex fadhiya meel wax ku wada baranaya iyadoo weliba habluhu aanay tijaabkii sharciga ahaa xidhnayn mase u soo jiidi kartaa bulshada dhibaatooyin
nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay mar kasta oo labada qof ay isku gooni noqdaan ninkiiyo gabadhu shaydaan baa sadexaynaya shay- shaydaan shaqadiisu waa maxay shaydaan shaqadiisa maxaa ku sheegi lahaydeen idinka de qof waliba ilaahay baa qur-aanka marku ka warramayay waxau tilmaamay geed hal- halnaarku ay cunaan oo ku dhex yeelana markaasuu hi dalcuhaa ka anahu ru'uusu shayaaiin geeddaa ubaxeeda waxaa la moodaa madaxa shaydaanka alla wuxuu ogyahay cid waliba shaydaanka muuqaalkiisa inay waxun ka aaminsantay ila maynaan arag shaytaan maynaan arag laakiin qur-aanku waxa uu ogyahay dareenka insaanka inuu iskaga jiro shaydaanka inuu yahay wax foolxun camalkiisuna saasuu foolxun yahay labada qof markay dhinaca isa saaraan iyo markay isag fadhiistaan iyo markay isla gooni noqdaan shaydaan baa saddexaynaya buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam shaydaankana shaqadiisu waa waxa weeye dee inuu labada qof midba ka kale qalbigiisa maraya sidee u wada hadli lahayn sidee u ballami lahayn faaxisho fikirkiisa waxa u caasunbu inta taraa badan qofka fikirkiisa marinaya marka waa in la kala fogeeya nabadii allah wasaaraddaynu sidaa u sheegayna maamulkeennaynu u sheegayna waalidkeennaynu u sheegayna innagaa isu sheegayna ingiriis baynu waraaya ka lidana ingiriisku tugsi hablaha iyo midinamadaa u sameeyey marka waa waajib sharci ah waa mukhaalafo sharci ah macnaa waa sharciga lagu khilaafayo waa runtii aan banaanayn sidaa daraaddeed waa arrimaha inoo yaalla aynu iska saxayno wey marka aynu saxno mushkiladaha ayna haysta ayaa dhibaatooyinka ayna haystaana inaga dulkacaya laakiin marka aynu ku adkaysano ama aynu nidhaahno waa nooc horumara waan halaagsamaya marka xaqiiqatan waa sidii isbedel loogu samayn lahaa unba inoo yaalla aynu sixeen arrintaas
jazaaka allah khayr waxaa kaloo ardaygani leeyahay waxaa ku soo badanaya dhalinyarada dhexdeeda ururo yaryar oo loo yaqaano magacooda ingiriisi ahaan c b o ama eh, ururada bulshada oo ay dhiirigeliyaan buu yahay aadka ajnabiga ahi isuguna dhex jiro hable iyo wiilal iyadoo weliba loo shardiyo amale lagu tixgeliyo aqbalaada ururka inay habluhu meel muhiim ah kaga jiraan haddaba arrintaasi islaamku muxuu ka qabaa samayntooda macnaa ururada yaryar iyo xubinka noqoshadooda labadaba
dee imikaada aniga igu horeysa c b m ka muxuu ahaa c b o mkaaba igu horeysa waa wax runtii dee la yaab leh xagee lagu wadaa waaye iskuulkii baynu la ildarhaynoo isdhex fadhiistee habla iyo inama la isu oogiyey maxaa runtii ka soo baxay habluhu dee waa in iyagu runtii iyaga waxbarashadooda wada mid diineed iyo mid dunyada iyagu gaar isku noqdaan dugsiyo gaarana samaystaan mar culimada ka faa'idaystaan mar odayaasha ka faa'idaystaan mar ka faa'idaystaan mucallimiintooda iyagoo iyagu isu gaara iyagoo isu gaara aqoonna isu kaashanaya iyo waxtarkooda iyo tooda markaa liidata horumarinteeda inamaduna gaarkooda laakiin dee waxaa kaaga filan waxa ka soo baxaya maxaa loo shardiyay haddaan wax la fasaadini inan iyo inan inay iswataan ayaa shardiya baad sheegtay maxaa la isugu shardiyey labadooda waa yahay dee waxaa la isugu shardiyay balaagada ku jirtaa wey sidaa darteed haddii ay isu kaashanayaan dadku khayr iyo wanaag ilahi wuxu uhi tacaawanu cala albiri wataqwa walaa tacaawanu cala ismi walcudwaan arrintaa qaybteeda horeynu sheegnay ee ah hawluhuna inay gaar isu kaashadaan waxbarashadooda iyo dadaalkooda inamaduna ay gaar isu kaashadaan iyadoo adabta iyo akhlaaqda wanaagsan la ilaalinayo taasi waa tacaawanu cala albiri wataqwa tan dambeed sheegtee laleeyahy nama iyo hablo isku laran ayaa la isu shardiyeynaa waxa weeye walaa tacaawanu cala alismi waalcudwaan dembi iyo xadgudub ha isu kaashanina marka dembi oo la isu kaashadun bay noqonaysa wallahu aclam
jazaaka allah khayr waxaa kaloo arday kale uu soo qoray oo uu leeyahay uu sheekha weydiinaya waxaa beryahan kusoo farabatay dhalinyarada in ay ku mashquulaan daawashada ciyaaraha laga soo daayo tviyada waxaana dhacda buu leeyahay sheekh in waktiga salaadu ku dhaafo sidoo kale wakti badan ay ku lumiyaan waxaa kaloo dhacda in ragga iyo dumarku ay isdhex fadhiistaan waktiyada la daawanayo ciyaarahaasi ee haddaba maxay diintu ka qabtaa arrintaas
laba dhibaatada runtii way leedahay taas midda horeeya waa xagga waktiga waktigu waa qaadi dhalinyaranimada aynu sheegayno erada markay ka warramayaan dhalinyarada waa herkee bay yidhahdeen qaarkood waxay leeyihin waa shan iyo toban laga bilaabo ilaa shan iyo soddon waa imse sano waa labaatan sanadood qaarkoodna waxay leeyihin waa laga bilaabo labaatan jir ilaa afartan sanadood waa imse markaan waa labaatan iyagoo ka duulaya aayaddeenu akriyayna ahayd xataa idaa balaqa ashuddahu wa balaqa arbaciina sana markuu mudakaray qofkani waalidka u mahadnaqeeya ilaahay waa mar ilaa uu gaadhay afartan jir baa ilahay wa balaqa arbaciina sana si kastaba dheh ama afartan dheh ama shan iyo soddon dheh waxaad gebigaada u haysataa labaatan sanadood labaatankaas sanadood baa waxbarashadaada iyo shaqadaada waa noqon karaaba adduunya iyo aakhiraba labaatankaas sanadood haddii aad ama kor boodbooda ama t v ka dhammaan weydo de waad ho- waad ho- horusocod yeelan maysa horusocod yeelan maysa dibusocod baa noqonay laakiin qofka cishriinka labaatankaas sanadood dadaala runtii waa waa ka mutafawiq noqonaya ee duniya adduun iyo aakhiraba waxay noo kordhinaysa marka waktiga yaala lumin waktigu aad buu qaali u yahay iminka gaalada waxay ku xisaabtamaan daqiiqadaha saacadihi waxaa la isla dhaa iyagoo uga faaidaysanaya dhinaca addu- adduunyada waktigii baa la iibinaya marka ta u horeysa waktiguna wax laysa su-aali doono afarta su-aalood ee ugu horeeya maalinka qiyaamaha qofku markuu ilaahay hortiisa soo taago la weydiinayay kamid tahay waktigaagii xag u tegay dhalinyaranimadaadi xaggay tegtay baa laleeyahy dhalinyaranimadaadii ilaahay uu kusiiyuu kugu nicmeeyey xaggay qabaatay marka taasi waa ta waktiga ayaa la lumin in la lumiyaana waa ismi iyo dembi aada u weyn weyn tan labaad ee ah iyadoo la isdhex fadhiyo horeynu uga soo hadla foolxumadeeda tan kale ah waxaa la daawanayo runtii walaalayaal waxaa laga daawan karaa un wacdiga iyo waanada muxaadaraadka iyo wixii qofka wax uga soo kordhinaya ee uu ka faa'idaysanayo laakiin sidaynu u aragnay in fara badan waxaa lagu mashquulaya oo qofki waktigiisa ku luminaya oo cibaado dhan ay ku dhaafaysaa waxaa laga daawanaya waxyaaba qaadaawan gabadha halkaa taagan oo qaawan eegmadeedu siday xaraam u ahayd bay tana xaraam u tahay taa meesha aad ka eegeysaa kama sokayso ee sawirka ah sidaa darteed indhihiina ha iska kharibina caqligiina ha iska kharibina iyo fikirkiina cibaadadiinu iyo idinka xumaanin marka khalaacadda ha laga duro oo qalabka warbaahinta waa sun ay soo faafiyeen nimankii sameeyey oo runtii haddii la isku dayo dhinaca fiicanu laga qaadan karo dhinaciisa xunna la iska joojin karo iyaguna waxay ugu talagaleen waa mucallinkaa hawada maraya qasabna guriga ku gelaya isagoo aan soo garaacinta marka in la iska joojiyo kiisa xun oo la idhahdo waa naga joog aad bay muhiim u tahay ee aan la soo jiidanin wallahu aclam